asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu subax wanaagsan jimco wanaagsan saaxiibyaal kusoo dhawaada warka subaxnimo ee dalsan qodobada saaka ugu waaweynna waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo kulna albaabadu u xiran yihiin xalay la qaatay madaxweynaha maamulkaasi puntland siin cabdulaahi deni madaxweynaha maxkamadda ciidamada qalabka sida uu kaga digay ciidamada qalabka inay ku milmaan loolanka u dhexeeya siyaasiyiinta isku khilaafsan danuuda gaarka ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo bogaadiyey howlgallada gobolka hiiraan ee ciidamada ay kula dagaalamayaan al-shabaab maamulka degmada warta nabadda iyo shacabka degmadaas oo si isxilqaan ah u dhisaya waddo muhiim ah oo ku taala degmadaasi madaxtooyada maamulka somalilan oo go-aan ka soo saartay doorashooyinkii amniga maamulka somalilan iyo ciidamada tigrey oo beeniyey inay dhaceen shidaal ay lahayd hay-adda w f b
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
ismaqa wanaagsan saaxiib yaal waa subaxnimo jimcaha taariikhdan waxa ay ku beegan tahay lix iyo tobanka waa lix iyo labaatanka bishii sideed ee agosto sanadka laba kun labaiyo labaatan kusoo dhawaada qodobadii aada maqasheen oo dhammaystiran oo idinla socodsiiyo anigoo cabdinaasir maxamed maxamuud aanu soo saaray waxaana dhanka farsamada ka qaabeynaya cabdiwahaab cabdiqaadir xasan warkii oo dhibsan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo shalay gaaray magaalada garowe ee caasimada maamulka puntland ayaa waxa uu xalay kulan albaabada u xiran yahay markaas ula qaatay madaxweynaha maamulkaasi puntland siciid cabdulaahi deni iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa ay markaas ay ka wada hadleen arrimo markaasi gaar ah oo saxaafaddu aysan ka warqabin inkastoo macluumaadada kala duwan ee soo baxaya ay xaqiijinayaan in kulanka albaabadu xirnaa dhinacyadu ay ku lafgureen sidii loo xalin lahaa tabashooyinka markaas maamulka puntland uu ka qabo maamulka cusub ama dowladda cusub ee soomaaliya uu hogaaminayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud dhinacyada ayaana waxaa markaasi la sheegay in dhammaanba wafdiga socday madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay dibajoog ay ka hayeen kulanka sidaas si lamidana waxaa kulanka dibajoog ka ahaa dhinacyada markaas puntland madaxweynaha maamulkaas markaa qaaska u ahaa dhinacyada markaa isagu helinaye waxaase la sheegayaa in kulmadan ay ahaan doonaan kuwa sii socda ilaa ay markaas labada cisho uu sii joogi doono magaalada garowe ee maamulka puntland madaxweyne xasan sheekh maxamuud taa oo markaas la filayo in tabashooyinka puntland markaas lagu xalin doono dhinaca kanna gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya xasan cali nuur shooti ayaa kaga digay ciidamada qalabka sida kumilanka loolanka u dhexeeya siyaasiyiinta iyo waa siyaasiyiinta isku khilaafsan danahooda gaarka iyo arrimaha kale wuxuu hadalkan ka jeedinayay magaalada baydhabo ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya halkaas uu kula hadlayay ciidamada qalabka sida ee maamulkaas koonfur galbeed isagoo markaas ugu digay in muhiim ay tahay inay ka fogaadaan siyaasiyiinta isdiidan iyo markaas danooda gaarkaana isku khilaafsan taa bedelkeedana waxa uu ku booriyey in markaas ay ka fiirsaan ama ay markaas ay ka shaqeeyaan danta ciidamada qalabka sida iyo sidii markaasi ay ula dagaalamayaan dagaalamayaasha al-shabaab
marka siyaasadda markii la aada dhankeedane siyaasaddu waxaa la yidhaahdaa waa dagaal u dhexeeya siyaasiyiinta oo aan loogu talagelin inuu dhiig ku daato dareeska ciidanka darajada ciidanka iyo qoraga ciidanka oo wato waxaa loogu talagalay in lagu fuliyo sharciga in lagu difaaca dalka loogu talagalay marka ay jirto marka siyaasad aan toosnayn ama heshiis lagu ahayn ama si kale marka loo yidhahdo marka ay jirto siyaasad aan sharci ahayn markay jirto sharciga ku qutamin ay jirto haddana ciidankii lasoo dhexgeliyo oo ciidamadii ay ka mid noqdaan waxaa imaado sabab ay sabab u noqotaa in uu dhiig daato arrintaasna waxay sababtaa in ay dad aanan birmageedi ah aan waxba galabsan inuu dhibaato gaartaa waxyaabaha meelahaasna sheekada markay halkaas gaartana waxay ku biyashabataa in ama qofkii waxaas lagu hela tirka la geeyo ama lugaha lala galafoodo waxaan rabnaa in aan difaacno oo waxa aan difaacayno ay naqdaan dowlad sharci ah dowlad eh, ku dhisan qaanuun inaan difaacno iyo kala dambeyn ku dhisan waa waxaan inaan difaacno la rabo waxaan rajaynaynaa in siyaasaddu aysan keenin eh, dhibaato kale inaysan keenin maxaa yeelay dalku oo markuu siyaasaddu jahwareersan taha dalkuna wuu jahwareersan yahay macnaha siyaasad toosan ayaa ah dal amni ah oo hagaagsan ah arintaa yeelkeeda annaga markii saraakiisha aan nahay iyo ciidamadii la xukumaye ay xukumayeen marka aan nahay maxaa nooga nooga nooga aadan waxaa nooga aadan eh, oo la rabaa sarkaalka iyo qofka askariga ah inuu goosdambeedka ku haayo maskaxdiisana ku haayo la rabo waxaa waaye eh, in wadaniyaddu ay tahay in wadaniyaddu ay tahay in mar kasta uu qofka u heliyo dalkiisa mar walba dalkaaga waa qofka helada kaa raba ee dowladdu in dowladda in loo heliyaa waa marka ay u qalantaa keliya macnaha maxaa laga wadaa waa marka ay ee, sharciyad ku socotaa oo nidaam ku socotaa oo nidaamkii iyo d- ee, qa- dadkii iyo dalkii ay ilaalinaysaa ayaa qasab ah in loo heliyaa dowladdu Ee, waxaa saraakiisha ciidamada iyo ciidanka ay xukumaanba aan aan- aan ka rabnaa si ay karaamadooda iyo sharaftooda ay u ji- usii jirto in ay si hagar la'aan ah u difaacaan dalka si hagar la'aan ah uga hortagaan oo una cirib tiraan arrimaha argagixisada ay kaga hortagaan argagixisada si ay hagar la'aan uga hortagaan Ee, waana taas tan keliya ay qiimaheenna iyo sharafkeenna ku- ku- kusii jiri karo
ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa booqanay oo maanta markaas ama markaan raade ku booqanaya xeryaha gobolka hiiraan dad barkacyaal boqolaal ah oo ayuu kasoo barkacay deegaanada abaartii saameysay ee gobolka hiiraan ayaa sheegay in xukuumadda dan qaran ay ka go-an tahay sidii gurmud deg deg ah loola gaari lahaa shacabka dhibaateysan wasaare iyo madaxweynaha maamul goboleed hirshabelle cali gudlaayo ayaana ka dhageystay xubno kamid ah qoyska ku jira xerada xa- markaasi xeryaha xaaladda ay ku sugan yihiin dhinaca kale ra-iisul wasaare xamse cabdi bare oo markaas kormeer ku tegay furimaha dagaalka ciidamada xoogga dalka ay ku sugan yihiin ayaa waxa uu markaas ku booriyey ee howl- ama ku bogaadiyey howlgallada gobolka hiiraan ee ciidamada ay kula dagaalamayaan al-shabaab wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare ayaana soo dhaweyn kadib kulana qaatay maamulka qeybaha kala duwan ee bulshada oo ka dhageystay warbixin ku saabsan xaaladda arrimaha bulshada magaalada beledweyne iyo saameynta abaarta uu ku yeelatay gobolka hiiraan maruu ka hadlayana booqashada ciidamada wasaare xamse cabdi barren waxa uu yidhi
aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan la kulmo ee, s- saraakiisha iyo ciidamadeennan sharafta leh iyo geesiyaasha runtii hortayda fadhiya oo taariikh u leh runtii xooga dalka soomaaliyeed taariikh buu u leeyahay geesinimada iyo inuu cadowga baacsado mar kasta oo ay soomaaliya khatar gashana difaaceeda asagaa lagu yaqaanay dal walba dal adduunka jooga oo barwaaqo gaaray oo micnale ma jiro oo aan amnigiisa ayna gacanta ku haynin xooggiisa dalka iyo masoo jeesayaashiisa iyo geesiyaashiisa innagana haddii aan horay u soo kufkufnay haddii ay duruufo ayna qabsadeen maanta waxaan joognaa xilligii karaamada iyo sharafta dalkeenna ay u soo laaban lahaayeen kuwa soo celinayana waa wiilashaan hortayda fadhiya runtii waxaad samaysteen Ee, waxaan idinku yimid runtii inaan idin idhaahno aniga oo wakiil ka ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud inaan horta idiin mahad celiyo inaan idin idhaahdo dadkiinna iyo dalkiinna iyo madaxdiinnu waa idinku faraxsan yihiin dalkiinna iyo dadkiinna iyo madaxdiinnu waxay og yihiin waxaad qabanaysaan waxay og yihiin inaad karaamada dalkiinna iyo sharaftiinna iyo sharafta ummaddiinna inaad u soo jeedaan habeen iyo maalin inaad u dhimanaysaan inaad u dhaawacmaysaan waxaad tihiin mujaahidiin rasmi ah ayaad tihiin
dhinaca kalena maamulka degmada warta nabadda ee gobolka banaadir iyo shacabka degmadaas ayaa isxilqaan u dhisaya wado muhiim u ah oo ku taala degmadaasi faadmo cabdiqadir xasan ayaa ka waramaysa
waa waddo maritaankeeda ay dhib ku qabeen shacabka degan deegaankan iyo gaadiidyada kala duwan ee isticmaala halkan waa waaxda shanaad ee xamarbile degmada warta nabadda ee gobolka banaadir markii aad fiiriso burbur xoogan ayaa ka muuqda waddadan oo aad ayaa looga dhib qabay balse dadka ku nool waaxdan ee degmada warta nabadda oo ah waaxda shanaad ee xamarbile waxa ay sameeyeen isxilqaan ku aadan inay iska aruuriyaan lacag si ay waddada ugu dhistaan oo hadhow maritaankeeda ay u noqoto mid fudud hareeraha laamigan waxaa ku yaalla goobo ganacsi oo aad u fara badan sidoo kale waxaa jirta waddooyin kale oo soo gala degmada warta nabadda ee gobolka banaadir balse isxilqaan ay ku dhisteen shacabka ku nool halkani waddadan sidoo kale waxaa ku taalla saldhigii degmada warta nabadda ee gobolka banaadir jidka isku xira isgoysyada calakamiin iyo xarar yaale ee degmada warta nabadda ayaa burbursan gebi ahaanba rababkii muqdisho ka da'ayay afarlabaatankii saaco la soo dhaafay ayaa uga sii daray waxayna tani ku soo aadaysaa xilli shacabka ku dhaqan degmada iyo maamulka degmada ay u kaceen dhismaha jidkan muhiimka u ah isku socodka madaxtooyada qaranka iyo xarunta xisbiga iyo sidoo kale istaadiya muqdisho shacabka ku nool degmada warta nabadda waxa ay sheegeen in maamulka degmada warta nabadda ay ku garab taagan yihiin dhismaha lagu sameynayo wadooyinka burbursan ee soo gala degmada warta nabadda ee gobolka banaadir weliba sida isxilqaanka ah lagu dhisayo hase yeeshee gudoomiyaha degmada warta nabadda ee gobolka banaadir zaynab xaabsay waxa ay sheegtay udheedu inay waddo dadaalo ku aadan iyada iyo shacabka ku nool halkanba siday ugu wada shaqayn lahaayeen waddooyinka soo gala degmadan ee burburka baaxadda leh ka muuqda saameynna ku reeba roobabka mararka qaar ka daa magaalada muqdisho haddaba qaar ka mid ah dadka deegaanka iyo dhallinyarada ku shaqaysata mootobajaajka ayaan la dhex qaadnay muuqaalbaahyaha dalsan oon aragtidooda ka weydiinay iyo siday u arkaan in ayagu isxilqaan ay ku dhistaan waddadan iskutashiga soomaalida garbaha aansqabsano degmadeenna aansgarab qabsano iskutashi aan wax ku dhisanno lacagtana lakaga baahan yahay waa inaan dhiibanaa sida aan ku dayanno wardhiigley cabdilii cawareere laamiga ka baxo ilaahay jecel ilaahay degmada iskutashi aan ku dhisannay annaga abaabulnay cidacadeena waa ku jiraan ka fiirsaday itubiyada tanna sidoo kale ugu abaabulinaa waa in siinaayo wadadeeda oo waddada siinaayo noqto ilaa milaqteedu karto waa inaan dhisannaa oo horumarka cusub isteeshinka ilaahay isbatiga haddaan diyaar u nahay inaan dhisanno waxaan doonaynaa in la ogaado sababtoo siinay waa la dhisay cabdilaac awarare waa la dhisay jidka dheero wadnaha waa la dhisay annaga dibudhac baa nagu qabtay laakiin hadda waxaan u soo labisannay oon u diyaar garownay inaan dhisanno waddadaas isku xirta isbatiibo ilaa madaxtooyo ilaa falorense intaas ilaa furaalka intaasoo wadada isku xirtaan nahay waxaan doonaynaa inaan dibudhac kale dambe inuusan nagu dhicin laamigan waa laamigeena degmadan waa degmadeena waa xaafaddeena haddana inaan- inaanoo dhisaa rabnaa waddadaan dhib aan ku qabnaa waxaa leenaha dawladda hadda cadaalad ma jirto waddadaan oo sameeyaan nadiif nadaafadwaas beello waaye jajab waaye deriskii iyo waxaa dhan dawladatan sastaatan saldhiga ku soo dhow ma fahantaaday horta anigu waxaan ahay bajaadle waddadan horta ku shaqaysta ilaa waxay tagtaa waddadan madaxtooye ka tagtaa waa waddo muhiima ilaa waxay tagtaa Bar- dhoobeyd ilaa dhoobeyd waddadaanu baxdaa marka dhib dhib iyo rafaad iyo ninka la waxaa nagu haysta waa waddo caalamiya waa waddo ninka la yidhaahdo tagta madaxtooyada soomaaliya waa waddo hadda inta u baxdo tagta caridhoobeyda annaga marka dhibaan nagu haysta waddadan karakeyshin iyo ninka la yidhaahdo jajab marka waxaan codsanaynaa inay waddadan si nadiifa oo wanaagsan noogula dhiso faaduma cabduqaadir raadi ay tiviga dalsan muqdisho
halka warkaasaad kala socotaan waa dalsan wararka soomaalida ka baxsan waxaa ugu waaweyn maamulka gobolka tigray ee wadanka etoobiya ayaa beeniyey eedeynta qaramada midoobey ee ah in ciidamadooda ay shidaal ay ka xadeen baqaar ay leedahay hay-adda cunnada adduunka ee w f b madaxa w f b david besley ayaa sheegay in xatooyada dhacday arbacadii oo ay ahayd maalintii uu dagaalka dib u qarxay kadib xabad joojintii bani-aadamnimo ee bishii maarso ay ku heshiyeen ciidamada tigray iyo dowladda etoobiya koox hubeysan ayaa gudaha u galay xarunta w f b ee maga- magaalada maqale waxayna xoog ay ku qabsadeen laba iyo toban booyadood oo siday in ka badan nus milyan litar oo shidaal ah shidaalkan waxaa dhowaan soo iibsatay dowladda oo markaasi w f b wuxuuna yimid maalmo ka hor inta aan la xadin ayuu yidhi hase yeeshee maamulka gobolka tigray ayaana ku tilmaamay hadalka david besley ku tilmaamay mid xaaladda sii muurjinaya waxayna sheegay inay dib ula laabanayaan markaas lacagihii ama lix boqol oo kun oo litir oo shidaal ah oo ay tigray horey ay u amaarisay ay u amaahisay w f b dhowr bilood ka hor waxayna bayaankooda ay ku sheegay inay si waafaqsan heshiiskaas ay wada galeen iyaga iyo w f b na ay u dalbanayaan inay dib ay u helaan ammaankooda ama amaahdoodii shidaalka ay horey u siiyeen warkiis waxnimana waana intaad kala socoteen raadiyaha dalsan magaalada muqdisho qaartan dhegeystaay cidduu sheegay waxay dib u heli kartaa booga internetka kulina radio dalsan dot com aad ku mahadsantihiin dhegeysiga la socodka warka subaxnimo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la helyaabaa tala la hel